wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka galmudug mudane maxamuud axmed maxamed oo ay weheliyaan madax ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ayaa magaalada gaalkacyo ka daafuray tababar ku saabsan maareynta isku dhafan ee cudurada ku dhaca dhallaanka iyo caruurta ka hir shanta sano tababarkan oo socon doona muddo toddoba maalin ah ayaa ujeedadiisu tahay sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta iyo xirfadda howlwadeenada qeybta ka ah xubnaha xarumaha caafimaadka ee ku yaala gobolka mudug iyadoona lagu tababari doono habka caalamiga ah ee maareynta isku dhafan ee iyo daweynta cudurada dhallaanka iyo caruurta madaxa caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka galmudug muscab xasan muuse ayaa ugu horeyn munaasabadan ka hadlaya isagoo faahfaahin ka bixinaya ujeedka laga leeyahay tababarkan wixii faahfaahin ahaa ee ku saabsanaa traininkan waxaa horey inoo siiyey madaxa brograamkan doctor magan runtii waxaan rabaa inaan ku daro wixii aan ka baranay wixii aan filaynay expectationkeena ahaa iyo wixii markii la qabtay traininkan feeskiisa koowaad aan soo baranay dhabtii wax waxay ahayd dadkii qaatayna ay aad uga mahad celiyeen annaga oo goobjoog ka ahayn oo la joognayna aan la tacajabnay juhdiga iyo dadaalka ay geliyeen macallimiintan si ay knowledge u transfer garayaan waxaan rabaa inaan idinkula dardaarmo inaad noqotaan dad u diyaarsan inay wax ka faa'iidaystaan macallimiintan wax kala haraan sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ayaa isna ka qaybgalayaasha kula dardaarmay in ay kaga faa'iidaystaan sida ugu wanaagsan tababarkan islamarkaana kula laabtaan xarumaha ay ka howlgeliyeen waxaan codsi u ahay sida ay wasaaraddu sheegtay dhammaan mas-uuliyiintu iyo macallimiintaba in maantay xaaladaas taagan hadda gobolka ka taagan mudug oo aan marayno heer waxawaaye meelihii ugu liitay soomaaliya aan ka hooseyno waxaan rabnaa in maantay waa meeshii waxa weeyaan ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka galmudug mudane maxamuud axmed maxamed oo si rasmi ah u daafuray tababarkan ayaa dardaaran u jeediyey shaqaalaha caafimaadka isagoo ku booriyey sida aqoontooda ay sare ugu qaadi lahaayeen iyo in loo baahan yahay in tababarkan ay ku dabaqaan xarumaha ay ka shaqaynayaan wasaaraddu runtii markuu tababarku dhammaado kormeer ayay soo samaynaysaa way fiirinaysaa si aad u dabaqdeen aqoontii meeshaan aad ka qaadateen runtii ma ahan in la fiiriyo wax yar oo la helayo laakiin waa in aqoon ahaan loo dabaqaa waxaa kaloo macallimiinta dowladda federaalk ka socda oo traininka fuudanaya inoo sheeg boqolkiiba soddon in aqoonta
tababarkan wasaaradda caafimaadka ee ka furtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa ah wejiga labaad islamarkaana ku saabsan maareynta isku dhafan ee cudurada ku dhaca caruurta iyadoo ay ka qaybgalayaan shaqaalo laga kala keenay xarumaha kala duwan ee caafimaadka ee ku yaala gobolka mudug